أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin kumeel gaar ah oo laga gaaray dagaalka u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuniyadda yahuudda waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar xasmin ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhaba dowladda itoobiya ayaa shaacisay inay dhowaan bilaabi doonto soo saarista shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka bulshada degmada buurdhuubo ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowlo sharci ah u soo xiray haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga degmada baydhaba dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin kumeel gaar ah oo laga gaaray dagaalka u dhexeeya shiicada iiraan iyo sahyuuniyadda yahuudda sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka gaal donald trump ayaa si rasmi a ugu dhawaaqay xabad joojin kumeel gaar ah oo la dhex dhigay yahuudda iyo shiicada iiraan taas oo timid kadib toddobaadyo dagaallo xoogani ay dhex marayeen labada dhinac trump ayaa qoraal uu saakay ku daawacay bartiisa baraha bulshada ku sheegay in xabad joojintu ay dhaqangashay islamarkaana uu ku baaqay inaan la jebin waxaana uu hadalkani yimid daqiiqado kadib markii iiraan saaka ay weeraro duqeymaha kula jirmaaday dhulka ay yuhuudda ixtilaalka ku haysato gaal donald trump ayaa sidoo kale saacad ka hor inta uusan ku dhawaaqin xabad joojinta bartiisa baraha bulshada ku sheegay in yuhuudda iyo iiraan ay si isku mar ah ula soo xiriireen iyagoo leh ayuu yidhi nabad ayaan rabnaa taas oo uu ku tilmaamay fursad taariikhi ah oo aan la seegi karin ku dhawaaqista xabad joojintan waxay timid iyadoo xalay ay dowladda shiicada iiraan duqaysay saldhigyo milatari oo ay ciidamada saliibiyiinta maraykanku ku leeyihiin gudaha dalalka qatar iyo ciraaq oo lagu bartilmaamaysaday xarumo sirdoon iyo saldhigyo diyaaradeed inkastoo aan weli la xaqiijin khasaaraha dhabta ah dagaalka u dhexeeya yuhuudda iyo iiraan oo socday muddo labaiyo toban maalin ah ayaa qarxay kadib markii yuhuuddu beegsadeen xarumo milatari iyo sirdoon oo ku yaala gudaha dalka iiraan taas oo jawaab ahaan ay iiraan bilowday weeraro gantaallo ah oo toos ay ula beegsatay dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato khasaaraha baaxadda leh ee weeraradaasi argoosiga ka soo gaaray yuhuudda ayaa la sheegay inay sabab u noqdeen ku dhawaaqista heshiiskan xabajoojinta deg dega ah taas oo hadda uu trump ku dhawaaqay isagoo hadalkiisa ku soo gebagabeeyey tani ma ahan keliya heshiis milatari waa tallaabo muhiim ah oo lagu joojinayo dhiigga yuhuudda ee daadanaya maamulka yuhuudda ayaa goor hore oo saaka ah si rasmia u xaqiijiyey inay shuruud la-aan oggolaadeen heshiiska xabajoojinta inkastoo goor dambe oo gelinkii hore ee maanta ah uu wasiirka difaaca yuhuudda shaaciyey in xabajoojintaasi ay iiraan jebisay islamarkaana uu ciidankiisa ku amray inay jawaab deg deg ah ka bixiyaan shiicada iiraan ayaa dhankeeda ilaa iyo hadda aan xaqiijin inay dhaqangelinayso xabad joojintan uu ku dhawaaqay gaal donald trump iyadoo war uu baahiyey telefishinka iiraan lagu beeniyey eedeymaha ka soo horyeeray talaabiib golaha sare ee ammaanka ee iiraan ayaana sheegay in xabad joojintan ay tahay mid hal dhinac ah oo ka timid dhanka yuhuudda iyo maraykanka iyagana ay weli diyaar u yihiin dagaal maalmaha iyo saacadaha soo socda ayaana noqon doona kuwa go'aamiya mustaqbalka xiisaddan iyadoo dunidu ay si weyn indhaha ugu hayso dagaalkan xilli maraykanka qudhiisu uu ku soo biray dagaalka oo uu dhowaan duqeeyey xarumo ku yaala gudaha dalka iiraan mahadsanid cali yare waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar xasmin ah oo shalay ka dhacay duuleedka magaalada baydhabo sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo cagmarin ah oo shalay subax ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen labo xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka barijeed ee duleedka magaalada baydhabo iyo sidoo kale kamiin loo dhigay kolonyo gurmad ah oo kasoo baxay dhanka degmada baydhabo dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ee weerarkaas cagmarinta ah ayaa gaartay saddex iyo labaatan murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar waxayna andalus heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha lagu dilay weerarkaas saraakiisha ay andalus xaqiijisay magacyadooda waxaa ka mid ah kow miris isxaaq barar taliyo ku-xigeenkii taraafikada gobolka bay labo maxamed leezi oo ahaa sarkaal xidigle ah saddex nurow shimow oo ahaa sarkaal kabtan ah sidoo kale weerarkii shalay ee deegaanka barujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaa lagu dhaawacay soddon iyo lix murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar waxaana dhaawacyada qayb ka ah sarkaal hal xidigle ah oo lagu magacaabo iimaan waxayna sidoo kale mujaahidiintu nolosha ku qabteen askar nool oo murtadiin ah kuwaasi oo waqti xaadirkan ku jira gacanta mujaahidiinta weerarkii xasminta ee shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxay mujaahidiintu ku qaniimeysteen hub iyo saanad ciidan oo kala duwan waxayna gelinkii dambe ee shalay mu'asasada alkataa'ib baahisay sawirada weerarka waxaana sawirada alkataa'ib lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya labada xero iyo meydadka murtadiinta oo daadsan gudaha iyo bannaanka xerada iyo sidoo kale maxaabiis jeebaysan oo mujaahidiintu nolosha ku hayaan iyo mujaahidiinta oo ugu dambeyn dab qabadsiiyey labadii xero ee murtadiinta mahadsanid cabdulqani dowladda itoobiya ayaa shaacisay inay dhowaan bilaabi doonto soo saarista shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ee itoobiya gumaysato walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda silibiyadda etoobiya abiy axmed oo khudbad ka jeedinayay magaalada adisababa ee caasimadda dalkaasi ayaa soo hadal qaaday arrinta shidaalka iyo khayraadka ku jira dhulka soomaali galbeed ee etoobiya xoogga ku haysato gaal abiy axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay qorshaynayso in muddo laba bilood gudaheed ay ku bilowdo soo saarista shidaalka soomaali galbeed wuxuu intaasi raaciyey in lasoo afmeeray saamayntii lagu waday goobaha ay ku jiraan shidaalka ee dhulkaasi haddana la gaaray in etoobiya ay ka faa'iidaysato kheyraadkaasi ku jira dhulka soomaaliyeed ee etoobiya xoogga ku haysato dowladda etoobiya ayaa qandaraaska shidaal sahminta horey u siisay shirkad laga leeyahay dalka shiinaha taasoo muddo sannadaha waday sahminta shidaalka maamulka dabadhilafka ee ka jira dhulka soomaali galbeed ayaa ku gacansiiyey xabashada etoobiya inay bilaabaan boobka shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed iyadoo maleeshiyaadka maamulkaasi ka tirsan iyo ciidamada etoobiya ay hadda ilaalinayaan goobaha shidaalka ku jira ee soomaali galbeed shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ayaa horey uga soo horjeestay inay etoobiya boobto khayraadka shidaal ee ku jira soomaali galbeed iyagoona sheegay in haddii etoobiya ay isku soo daydo inay fuliso damaceeda boobka shidaalka dhulkaasi ay ka dhiidhin doonaan
abuusheyba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka bulshada degmada buurdhoobo ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi walaalkan casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kulankan oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado odayaashii waxgaradka degmada buurdhubo ayayna barbar socotay dowro qaadatay laba maalin loogana aadhaysanay jihaadka ka socda bariga afrika ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuube ee wilaayadaas intuu socday kulankan ayaa waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr ah kaasoo ay ku midaysan yihiin odayaashii waxgaradka degmada buurdhuubo waxaan taageeraynaa soona dhoweynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose labo in la horumariyo dacwadda iyo waxbarashada lana gaaro si isku filnaansho ah bulshada dhexdeeda saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku joogo geygeena afar waxgaradka iyo bulshada degmada buurdhuube waxay caddaynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay odayaasha waxgaradka degmada buurdhuubo iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika annaga oo ah waxgaradka iyo coqaashii degmada buurdhuubo iyo walaayadanadii heer degmo iyo heer gobolbo waxaan ku boorinayaa meel kaste oon joogno in aan u foojignaana cadowga islaamka in aan u foojignaana ninkaan dhagax qaadan karin oon qori qaadan karin maalka inaan keenno gabdhaha waa inay biyaha caagta keenaan etoobiya waad ogtihiin yurkud wuxuu ka raacay wixii ka raacay waa gobolka geda ka mid ah waad ogtihiin kenya wixii ka raacay meeshii la yidhaahdaa ceelcaddo oy ku samrila'da walaalayaal dadka asaga ahaa qaramada midoobeed iyo midna nooma hubaynayn iyo hebelow kale meelo noogama imaanine wiilishaanay ahaayeen sidaa aawadeed wiilishii marka insha allahu raxmaan annagoo waxaan ka mid nahay odayaalka haddaan nahay dadka mujaahidiintaan ku jirnaa awalan jihaadka waa inaan qoyskanaga ka bilowno cunuganaga marka labaad waa inaan deegaankii gudaha aan ku jirno aan kasoo toosino waxaan hambalyo u direennaa ciidamada mujaahidiinta dardar cusub soo geliyey sanadkan cusub raascadii raaskaboon dalka soomaaliya inteeda badan ee walba ammaan shabeellooyinka ilaa hiiraan wanaagga iyo maaragtay horumarka hormariyey dal badanoo maanta ee maaragtay gacanta ay ku jirtay gaalada gacanta ku dhigay aad baan ayagan ugu hambalyan waxaan leenahay insha allahu tacala bidnillahi kariim garabkiina allah istaaga allah inla diya nasriga waa la heli dee uno odayaalkii ah may baa la qaadanay islaamkii ama walayaadkii oo dagaalka ka jari may la raay may la qaadanay hee ani ono naafi maalka la dagaalano oo wali una karaamkan dhunyan hakran iyo aad la qaadani ugu dambeyntii waxaa gabagabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan waxaan ka degaynaa waxyaalaha gaalada ee nooqooshayso oo ah hay-aadka tansiiriga ah iyo waxaa weeyaan waxyaalaha loo yaqaano balaayada iyo injowada waxay riixayaan iyo wax kasta oo gaalo wadaayay sidanba waxaa weeyaan isku baraarujinnay waa inaanu gacanteenna isbarno inaan wax ku soo raasano macnaha waxaan ka degaynaa marka gaaladaas oo maanta waxaa weeye muslimiintii waxaa weeyaan khazo aad aragteen siday u galayaan inaanu maanta gacmaha u hoorsanin kana aqbalin waxyaalaha waxaa weeyaan sunta ah ee ummadda ay ku sayrsayrayso waan ka degaynaa macnaha ikhwaanay waxaanu leennahay jihaadka aan u diyaargarowna nafteenna iyo maalkeennana aan bixinno kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala aan u nusrayno kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada isdabajoogka ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo mas-uuliyiinta wilaayadu ay la yeelanayaan bulshada ku dhaqan wilaayada mahadsanid casaam ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dowlo sharci ah u soo xiray haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga degmada baydhaba sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman waxay ahayd dowro sharci ah oo qayb ka ah xamladii u tukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneed magaca asmaa binta abibakar iyadoona duruusteedu muhiim u ahayd ganacsatada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay si gaara dumarka ganacsatada waxay muddadii ay dowladda socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'idaysteen duruus sharci ah iyo casharo kala duwan oo la xidhiidha salaada ugu dambeynna waxaa soo idlaaday marxaladii loogu talagalay dowladda xafladdii gebagabada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinii qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo kelimad ku laha xafladda ayaa dardaaran gaara u jeediyey dumarka ganacsatada ee deegaanka iidaale cabdulaahi mascuud radiallahu tacaala canhu may kale sheegay meeray uqdu caaliman lanyaw caalimnagoy migil habilahaaw oo mutacaliman hiro walbardaw haweer walaa taqdu bayna daalika caalim adangnagana hirna adangnagana binaanka leesku fadheetoo meyley raashinka ka'aantu en weeleekiley naftay naftima indirdaarmeeyhe cilmiga ma dhammadow mayla rey min almahdi ila laxdi la reh diribti laku bilaabo ilaa iilku laku deerow cilmi ma dhammadow marka cilmigaas kaase maylin baahanya inuu la bardo dhalkii nabigu sal allahu alayhi wasalama ini la bardo limbaahanya oo linkuqadni lanki diinka ilaahay baradu waayo nabilahi maxmed halshiya kuqadi lan awshiid halshiya kuqadini lanfayle maasim ogtiin ki aw kamad halaaso likeerwa dhibaato way cilmigaas kaasa ini lika dadaalo dowridan hadenta la khatamaha ilay linka ekaayne si gibruud saxaabaga oo nabiga haren sallallahu alayhi wasallam maalintoona sii hareen oo kale inaysan aragtay maalin isan duruustiin socoto hortaba duruustiin sooti liin roojina intaasi kadib waxaa la jeediyey kelimad soo bandhigaysay dowrada muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay dowr magaasha laarijari asmaa bint abibakar inalaray oon sugnaatay ganacsatada gebdho iidaala ka shagaysadaayaan eenan sugnaatay anwaacda shardawun hatama ba fadaan insha allah dowladaas asmaa bint abubakar laaraayo hamladii oo ka saabsanayd guud ahaan ee magaalada iyo anayme waa degmada baydhoobuun ka qaanay oo salluu kamaa ra'aytumuuni usalli haytay ina dowlaadkan ku dhaadhaladeen intii bulshada muslimiinta la fahansiiyo salaadiyo sidii nabi ilaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam tukaday dowlada shicaar shamaha as-salaatu miftaahu aljanna hedafkun kula inin tasiir salaad salaada inti la suubi gaaban tukashada gaaban weysasada inti la tusi kutubada la ka akhriyana manzilatu salaad iyo risaalatu salaad iyo nadamu shuruudu salaad iyo qasiidatu khayri nisaai iyo la ka akhriy walay hamlada inti ka baanlanka targariyahaydi sidoo kale qaar ka mid ah dumarka deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo ayaa dhankooda soo bandhigay waxyaabihii ay barteen iyo qaabka wanaagsan ay uga faa'iidaysteen una ardaydii ganacsatii gabdhii iidaalena maybaan taa ka bandhikaanay khitaabkii qasiidatu khayr nisaa dowlada olanka maqdar asmaa binti abibakar maca zawjiha fii axsani lwusuufi cushuraatuha fii gaayati lmacruufi إن قال قولا لم تخالف أمرا وريها دوما يفوض عظا تلقاه بالبشر وبالترحيب في بيتها النظيف ذي الترتيب طعامه شرابه بلا ضجر في وقته المعتاد حسب ما أمر تشكر منه خيره قليلا كشكرها معروفة والجزيرة تمده لا تذوم عيشها معه إن الرضا بالرزق أنس واسعة sila ogsinyimay bageekaan xaadirnay oo maylaraaysahan kulugnay dawiridii nin socdaasi mudatum ishambera mutumya farle rakor asmaa binta abibakar dawiridaas oo kamaga lahaytay shaacirtianahayti qoolka rasuulkan sala allahu aleyhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii tukudaa umatiis usolle dardaaramaw si aan antukudaa isingiyaragdeen antukudaa usolley yaa maylaraaysa duruusta sahnayn socdaasi wayba lahan gebageba ee gabdhaha iidaalka nool dhammaan ganacsatadii madiinadaas oo daaru shuhadaa wa daarul cilmi mayla raaysa meeli ilmaga iyo nayo shuhadada dhiigsho kadeeda haylaanka magadari ee ganacsatii idaal gabdhaha idaalka noolayn ganacsadii kulilisho dhammaan yana mayla raaysa ninka gebagabawti jazaahu llahu khayra aljazaa bacda xamdillaah dadkii omayba aan mahadnagaane ulmo mayla raaysa agaasintay dacwadii alwaalisho hanin agaasimeeno kheyrkan bilaaran oo mayla raaysa mugduuna ka jarni mayla raaysa tukudaana le isku lahayni waana saas ata tukurshina maku hiraan walbadan oo una mayla raaysa mugdinoo ka jaray una hatigeeka ansuubiyaana badan iyo mayla raaysa lahanin sheegi kheyrkaskaas eh dadkii kamacna falay mas walilin sheegi mayla raaysa sidii linka sheegi qaadaday salaadiyo taas saas ka toosi sideen allahani weel salaada siliin tukudaw lakubilaaw min atakbiir ila atasliim silin weysa gaadadaw mayla raaysa salaad allahu kubar markii la raw ilaa assalaamu calaykum lagu eraw iyo mayla raaysa lininka suubi bayaan bil amal iyadoo markaas qofka hortaana ka tukada oo kaliya lahanin tusi dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo dowladtan lamida u soo gebagabeeyey ganacsatada ragga ee ku dhaqan deegaanka iidaale waxaana guud ahaan bulshadu ay si weyn ugada faa'iidaysanayaan xamladan sida aadka kaga socotaa deegaanada hoosaga magaalada baydhabo mahadsanid abuu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu